munaasabadan oo lagu qabtay xerada xagar dheere ee qaxootiga dhadhaabo ayaa lagu daafurayay goob waxbarasho oo loogu talagalay inay wax ku bartaan caruurta waxaa ka qayb galay munaasabadda waalidiin bahda waxbarashada iyo mas-uuliyiin kale maamulaha guud ee dalada ee iskuulada ee albushra cabdiweli xuseen axmed oo furay xaruntan waxbarasho ayaa ka warbixiyey xiliyada ardayda wax la bari doono waa barnaamij wejiga koowaade hadda aynu qaabil aynu qaabilayno oo qaabilaadiisu ay berri bilaabanayso fasalkiisa waxbarashana ay sabtida soo socota bilaaban doonto mashruucaas wiilashuu gaar u yahay barnaamijka carruurtu subaxii ay imaanayaan laba saac ilaa iyo shantii barka galabna ay joogayaanna wiilal iyo gabdho labadaba waa la qaabilayaa intaasaan hadalkii hore aan ku daraya waqtiga tasjiilka iyo isdiiwaangelintu berri bay bilaabanaysaa insha allah fasalka iyo waxbarashaduna sabtidii soo socotay bilaabanaysaa gabdho iyo wiilalba waa la ogol yahay xilligan laga soo bilaabo laba saaca subaxnimo ilaa iyo kow iyo tobanka waxaa la xareynayana waa wiilal keliya xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey furitaanka xaruntan waxbarasho annaga oo qaybta dacwada iyo tacliinta islaamiga ah odayaasheedii ah waxaan si weyn oo farxadi ku dheehan tahay usoo dhoweyneynaa tan iyo wixii kale oo dacwo oo islaami oo la furhayaba waa soo dhoweyneynaa waan ku faraxsannahay aad baad u mahadsantihiin baarak allahu fiikum iskuul taxfiid oo boorinaha weli xaga dheer lagama furin ba hadda kahor waa marka koowaad taariikhda marka waxaan aad u soo dhaweynaynaa uguna faraxsannahay annagoo bahda waxbarashada ka mid ah inay maxaan ku ihahdaa machadkaas uu hergalo ilaahayna uu ka dhigo kii lagu bar macnaha lagu barakuugo arday iyo wiilal iyo gabdhaba wanaagsanba soo saara waxaan rajaynayaa boodhino kale oo xerada gudaheeda inaad ma aragtay aynu gaadhno ilmahana hala keenaan leeyahay insha allah waalidiinta saasaan farayaa siiba hooyooyinka waxaad moodaa sidaynu uga soo qaxnay soomaaliya in odayadii maaragtay ay kaalintoodi xoogaa gabeen marka haweenka insha allah hala dadaalo goobtan waxbarasho ee laga furay xerada xagaardheere ee qaxootiga dhadhaab ayaa leh qaybo gaar ah loogu talagalay inay jiiftaan caruurta si ay u horumariyaan waxbarashadooda